halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo ah jimco labaatan iyo sagaalka maarso labada kun iyo sagaaliyo tobanka waan idiin soo jeedin doonaa anigoo maxamed cabdiqaadir socdaal ah qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka iyaga ee idaacadda ergo ee maantana waxaa ka mid a biyoyari ka jirta degmada taleex ee gobolka sool iyo tuulooyin hoostaga qaliimo bilaash ah oo loo sameynayo dadka faruuran iyo kuwa dhabxanaga ka buka oo ka socda garowe xayawaan iyo cudurro baabi'inaya beeraha matoorada lagu waraabiyo ee deegaanada hobyo waxaad sidoo kale maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha iyo riwaayaddii amal iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha marka horese kusoo dhowaada warka oo ay inoo soo jeedinayso leylo cabdi maxamed
warbixin ay soo saareen hay-adaha laanqeyrta cas iyo kuwa gargaarka ee dalka afghanistaan ayay ku sheegeen in ku dhowaad toban milyan oo qof ay wajahayaan xaalad cunnoxumo ah taas oo ka dhalatay jawiga oo isbedelay abaaraha waddankaas ka jira iyo duufaano ku dhuftay dalkaas waxay hay-aduhu sheegeen in saddex sano oo abaar ay soo martay dalka afghanistaan ay saameyn ku yeelatay wax soo saarka iyo ganacsiga taas oo keentay in dadku ay qaarkood gaajo u dhintaan qabiir dhanka arrimaha bini-aadamnimada ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in hay-adaha caalamiga ah ay ka shaqeeyaan joojinta rabshadaha ka socda waddanka maali qalalaasaha iyo rabshadaha wadajirka ah ee ka socda dalka maali ayaa wata weerar taxane ah oo ka dhacaya gobolka moobti kuwaas oo ugu yaraan lagu dilay boqol iyo lixdan qof sida uu sheegay allon tine oo ah qabiir dhanka xuquuqda insaanka ah oo qaramada midoobey ka tirsan wuxuu ka dalbaday hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada in ay soo farageliyaan xadgudubka loo geysanayo dadka shacabka ah warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g
waa tahay taasina waxaa ahayd leyla cabdi maxamed oo inala socodsiinaysay warka bini-aadanimada ee idaacadda raadiyo ergo haatanna u diyaar garooba qeybaha dambe ee idaacaddayada maanta
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
xaalad biyo yari oo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa degmada taleex ee gobolka sool iyo tuulooyinka hoostaga biyoyarida waxaa ugu wacan abaar muddo sanad ah halkaasi ka jirto wariyaha raadiyo ergo ee gobolka sool faarax dubbad oo jooga laasacaanood ayaa maanta xiriiro la sameeyey qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi waxa uuna xogtii ay siiyeen uga waramay cabdiraxmaan taysiir oo marka hore wax ka weydiiyey deegaanada ay biyoyarida ka jirto kuwa ay yihiin iyo xaaladda heerka ay gaarsiisan tahay
taysir aad baad u mahadsan tahay degmada taleex ee gobolka sool waxaa ka jirta xaalad biyoyari oo aada u daran taasoo saamaysay dadka deegaanadaasi degan waxaana biyoyaraantani deegaankani ka jirtay bilihii ugu dambeysay ay aada uga soo dartay markii dadka deegaankaasi ay noo sheegeen in xaaladda biyo la-aantu ay aada usii adkaatay kadib markii ay gureen ilihii dadkaasi biyaha ka heli jireen ee booyaduhu uga soo dhaamin jireen sida ay noo sheegayaan dadka deegaankaasi degmada taleex gudaheeda iyo tuulooyin hoos yimaada biyo la-aan ayaa saameyn ku yeelatay dadka deegaanadaasi degan degmada taleex gudaheeda waxaa ku yaalay laba ceel oo ay dadku ka cabi jireen oo lagu kala magacaabi jiray taleex dheere iyo taleex yare ceelka taleex dheere dadka deegaanku waxay noo xaqiijiyeen inuu gebi ahaanba guray oo ay sameeyeen iskudayo ay doonayaan inay ceelkaasi ku qodaan si ay biyo uga helaan laakiinse taasi way u suuroobi weyday waxaa keliya ee dadka magaalada taleex gudaheeda degani ay biyaha ka helaan ayaa waqti xaadirkan ah ceelka lagu magacaabo taleex yare oo isna biyihiisu ay sheegeen inuu gabaabsi yahay biyola-aantu guud ahaan gudaha magaalada taleex ayay saamaysay waxayna sidoo kale biyola-aantaasi ka taagan tahay tulooyin hoos yimaada degmada taariikhiga ah ee taleex oo ay ka mid yihiin deegaanada dhumay qowlo canani laabaas iyo sidoo kale gebidheero tulooyinkaas oo dhan gebi ahaanba ilihii biyaha ee dadka deegaankaasi degan ay biyaha ka heli jireen ayaa kuwana hore u go-een kuwana iminka ay gabaabsiiyeen marka marka faaraxow muddo intee la eg ayay biyoyarida ka jirtaa deegaanadaas taysir waxaa jiray in bilihii ugu dambeeyey ilaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay biyola-aantu deegaanadaasi ka jirtay oo celashu soo biyoyaraynayeen marba marka ka dambaysa laakiinse labadii toddobaad ee ugu dambeysay qayladhaan xooggan ayaa kasoo yeedhaysa odayaasha deegaanka oo aan xidhiidho kala duwan la samaynay waxayna sheegeen in gebi ahaanba ay waqti xaadirkan ilihii biyuhu ku dhow yihiin in ay go-aan celasha qaarkoodna ay go-een deegaanada marka faarax maxaa ugu wacan baa la leeyahay hadda xaaladdu inay heerkaas gaarto waxa ugu wacan xaaladda abaarta oo deegaankaasi muddo sanada ah ka jirtay dadku waxay noo sheegeen muddo toddoba sana ah in xaalad abaareed ay deegaankaasi ka jirtay muddo laba sano ka horana dadkii xooluhu u hadheen ay deegaanadaasi isaga hayaameen dadka deegaanadaasi ku hadhayna ay yihiin dadkii tuulooyinka deganaa iyo dadkii xooluhu ka dhammaadeen iyo dadkii maatada ahaa ee dadkii xoogga ahaa xoolaha wixii u hadhay ay deegaano ku yaala gobolka sool siibaa degmooyin hoos deegaano hoos yimaada degmada xudun ay xoolihii ula hayaameen marka waxa ugu wacan waa xaaladda abaarta oo wakti dheer deegaankaasi ka jirtay oo toddoba sano gaadhaya waxayna marba marka ka dambaysa sii adkaanaysay helista biyaha waxaana markii hore deegaanada biyaha looga keeni jiray deegaano ku dhow dhow tusaale ahaan oo kale waxay odayaasha deegaanku noo sheegeen deegaanka dhumay oo kale oo ay ku nool yihiin qoysas tir ahaan ka badan saddex boqol oo qoys in biyaha looga keeni jiray deegaan lagu magacaabo xalin oo u jira ilaa soddon kilomitr deegaanadaasina ay iminka biyaha laga helayaa gabaabsi yihiin sidoo kale deegaanka qowlo oo kale oo ay ku nool yihiin ilaa afar boqol oo qoys waxaa biyaha iminka ay helaan looga keenaa deegaan lagu magacaabo dhanaan waxaana foosada biyaha oo kale ay ku helaan shan dollar laakiinse berigii hore ee muddo saddex bilood ka hora dadku waxay ku heli jireen wax ka yar hal dollar maadaama ay ceelasha biyaha looga soo dhaamin jiray ay u jireen wax ka yar toban kilomitr marka xaaladda ugu wacan in biyola-aantu deegaankaasi ka jirto waa xaaladda abaarta roobkao kale tusaale ahaan goormay ugu dambeysay muddo odayaasha deegaanka oo kale waxay noo xaqiijiyeen muddo toddoba sana ah in aan wax rooba ka di'in deegaanada taleex hoos yimaada taasina ay ugu wacan tahay in ay ceelashiina dowraan biyaha ceelasha weli laga helayaana ay noqdeen kuwa dhadhankoodu isbedelo oo sidii marka dadka aad la hadashay tusaale ahaan faaraxow dadka aad la hadashay xiriiradaad la samaysay xogogaalka u ah xaaladda hadda taagan maxay kaaga sheegeen dadkaan xidhiidhka la samaynay waxaa ka mid ah cabdikariin diiriye jaamac oo ka mid a odayaasha degmada taleex waxa uu nooga warbixinayaa xaaladda biyola-aanta ee deegaankaasi ka jirta iyo dadku siday haddeer waqti xaadirkan biyaha ku helaan iyo deegaanada biyaha looga soo dhaamiyo waxaa hadda ugu khatarsan ugu muhiimsan waxa weeye biyola-aan baa ka jirta ceelashii jiraaga ahaa oo qaybana gooday qaybana gabaabsi tahay sida dooxooyinka dadku yaalay oo waxa weeye deegaanka ahaa hooyaha lafteeda waxyaasha kasoo dhaamin jireen baa waxaan goday waxaan ay dawaasiyiin iyadoo dhulka marka hore la yaalay waxaa dhul oo maro ah oo dawladuhu dawlad biyaha dadka u keeni jireen ceelasha biyuha dawladuhu kasoo qaadi jireen oo markaa yareeyey marka waxay noqotay qofkii jiransanaa ama haddii dawlada biyaha haysan kareen inay biyihi ku kacaan oo ku qaaligaroobaan marka duruufahaasaa jira cabdikariin diiriye jaamac sida uu sheegayo xaaladda biyola-aanta ee deegaankaasi ka jirta ayaa ah mid aada u adag waxayna dadku sheegayaan in biyola-aantu ay muddo soo jiitamaysay dadkana ay saamayn xoogan ku yeelatay dadkuna ay yihiin dad aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha ay booyaduhu deegaanada fogfog biyaha ugaga soo dhaaminayaan marka marka faaraxow degmada taleex iyo deegaanada hoostaga ee gobolka sool wax gurmad ah ma la gaarsiiyey ilaa hadda ama hay-ado ama cid kaloo ka howlgasho meesha ma jiraan odayaasha deegaanku sida ay u sheegeen radio ergo ma jirto wax gargaara oo deegaanadaasi ay heleen dadkaasi waxayna jiray inay baaqiyo kala duwan ay u dirayeen hay-adaha gargaarka oo ay kaga codsanayeen kaalmooyin kala duwan ha ahaato raashin iyo biyodhaamin iyo daawooyin laakiinse waxay odayaashu noo sheegeen in aysan jirin wax gargaara oo dadka deegaankaasi soo gaadhay maxay u sababeeyeen arrintaas inuusan gargaar soo gaarin
sababaha ugu badan ee odayaasha deegaanka iyo dadka deegaanku ay noo sheegayaan inaysan dadkaasi gargaar u helin waxaa kowka magaalada taleex iyo deegaanada hoos yimaada oo gobolka intiisa kale ka fog wadooyinkuna ay yihiin wadooyin aan wanaagsanayn iyo sidoo kale hay-adaha oo aan deegaankaasi inta badan saamayn badan ku lahayn oo aan aada u soo gaadhin aad baa u mahadsan tahay faarax dubbad wariyaha rediyo ergo ee gobolka sool oo aan ka wareysanaynay xaalad biyayari oo ka taagan degmada taleex iyo tuulooyin hoostaga oo gobolka sool ah
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada sayladda xoolaha oo maanta idinkaga imaanayso magaalada baardheer waxaa inoo soo diyaariyey cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubeynta qiimaha xoolaha waxaynu maanta uga hadlaynaa seylada baardheere seylada baardheere waxaa maanta geela dhoofkiisa lagu kala iibsanayaa awrta waaweyn labaatan iyo afar milyan oo shilinka soomaaliga ah ilaa iyo shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga geela qaybtiisa dhoofka waxaa lagu kala iibsanayaa seylada baardheere shan iyo toban ilaa iyo toddobiiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah qaliinka waxaa lagu kala iibsanayaa geela toddobiiyo toban ilaa iyo lixiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah qurbacda yaryarna waxaa lagu kala iibsanayaa seylada baardheere afar milyan ilaa iyo afar milyan iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah dhanka lo-da markii aynu u jaleecno lo-da dhoofka ah waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal milyan iyo shan boqol ilaa iyo siddeed milyan iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah dhaqaalka lo-da waxaa lagu kala iibsanayaa lix milyan qaliinka kawaanada la geeyo ee lo-da waxaa lagu kala iibsanayaa shan ilaa iyo lix milyan oo shilinka soomaaliga ariga gacanta labaad waxaa lagu kala iibsanayaa milyan siddeed boqol iyo konton shilin oo shilinka soomaaliga dhaqaalka waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan oo shilinka soomaaliga qaliinka hal milyan ayaa lagu kala iibsanayaa idaha waranka ayaa aada loo iibsadaa suuqa baardheere waxaana lagu kala iibsanayaa laba milyan oo shilinka soomaaliga ah haddaba waxaan si toosa ula xiriirnay cali axmed fiyow oo ah dalaal ka shaqaysta suuqa baardheere waxaana wax ka weydiiyey sare ukaca iyo hoos u dhaca ku yimid suuqa baardheere waxaana uu ii sheegay inuu hoos u dhac weyn ku yimid suuqa baardheere waa maxay sababta markii hore xoolaha aad bay u fiicinaayeen ayaamaha dhaweynka waxaa hagaagsanayeen hadda waxaad moodaa xoolihii suuqa kaldambeed la gaaro suuqa ku soo batay waxaad moodaa inuu xoolaha hoos u yara dhaceen baad moodaa maxaa u keenay hoos u dhaca maxaa u keenay hoos u dhaca waxaa u keenay kuleelkii oo batay dadkii xeelasiina wixii biyihii lasoo qabtay iyo weliba dadkii oo isu soo guuriyey waxaasaa keenaya waan gartay marka hoos u dhaca saamayntiisa waa maxay marka saamaynta wax badan oo hadda culays kaayda male laakiin alxamdulilah waa la fiican yahay xoolahana suuqay ku soo bateen oo aad baa loo keenay mid kasta waa keenay waan gartay marka mar kasta oo xooluhu uu soo kordho ma hoos u dhacaa bato mar kasta oo suuqa uu soo camirmada xoolaha waa degayaa markay xoolaha yar yihiinna waa qaali waka hadda waxaad moodaa in xeelashii iyo weliyada lasoo qabtay aad bay xoolaha suuqa usoo camireen waa saa'id wey suuqa waad laabaysaa haddaad aragto suuqa xoolaha waxaa imaanaya ilaa saacadan waa taagana waan gartay xoolaha marka markuu suuqu soo kordho sow qiimihii qiimaha miyaa isbedelayo maya dadkiiba cadoo indhaha ka dhergaxaya ganacsigana kaid buu noogu imaanayaa laakiin waxa weye dadkiiba indhaha ka dhergayo waxaa jirta naadoo dhan waa la dhaafayo waa adi doordoorasho weeye lacag maaha needka dhiigale iyo needka caatada isku lacag maaha lamana siista needka buulan oo shilis ganacsigaa qaata iyo beexmistariga needka caatada haleilaa qaadato hadda maxaa isbedel ah oo ka jira suuqa marka markaan hadda wax isbedela ma jiraan waxaad moodaan lacagtii hore oo la geli jira xoolaha ina xoolaha hoos u yara jirtay laakiin wax isbedel ah ma jiro maasha allah xoolo inaan noo batayn aad ayuu u mahadsan yahay cali axmed fiyow oo qadka telefoonka iigu warramayey oona marti iigu ahaa barnaamijkayga oona marti iigu ahaa xubinta qiimaha xoolaha guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa xubinteennii oo aan uga hadalno qiimaha xoolaha maalin walba
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
ku dhowaad lixdan qof oo beeraleeya ayaa ku khasaaray tacabkoodii ay beerteen saddex bil ka hor waxayna ka cabanayaan cayayaano bi'inaya waxa ay beertaan warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diyaariyey jibriil cismaan cilmi beeralayda ku nool deegaanka xira dhagaxley ee gobolka mudug oo hubyo u jira lixdan kilomitir ayaa ka cabanaya cayayaan cunaya dalagga ay beerteen dalaggan cayayaanku uu baabiiyey oo iskugu jira galley digir sisin khudaar ayaa la beeray bishii disembar ee sanadkii hore waxaana beeralaydu ay filayeen inay goostaan horaanta bishan maaj gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeralayda deegaanka cabdi maxamuud ayaa raadiyo ergo u sheegay in cayayaanku uu saameeyey dhammaan nuucyada kala duwan ee khudaarta sida yaanyada bambanooniga basbaaska kabsarta babayga iyo qaraha oo ay u suuqgeyn jireen deegaano kale oo ka tirsan mudug cayayaanku waa weeraraya wuxuu weerarayaa abuurkii afar biloodka ahaa oo la beeray bil ka hor oo hadda ubaxii bilaabi lahaa buu cunayaa geeskiibu cunaya ubaxiibu cunaya laantiibu cunaya jibkiibu sheega jibku marka waa mudulaanaya qofkii marka beerta beerlida beer afar boqol oo mitir ah afar boqol oo mitir beer ah taasna u ah toddoba toddoba boqol markuu beeray oo uu intuu caragediyey meeshii wadooyinkii biyo biyo umari lahaayeen kanaaluhu sameeyey oo biyihii ku shubay iyo abuurkii oo wixii usoo baxeen uu ka filayay inuu ka raro baabuur waaweyn oo oo qudaara ayaa waxaa ku yimid dhibaatadaas adugu inta midka babaas ugu badan waxaa lahaa boodboodi subagle balanbaalis adugu ayaa noocaas ayaa baa soo weerara labdiso kuursato liintoo kale waxaa fuulaya cayayaan baa fuula anu hadda waa soo kormeernay ka gudi ahaan iyo kamaamul ahaan beeraha waa kormeernaa beeraha waa kormeernaa waxaa saaran cayayaan aada yaabaysid geedka weyn oo cambaha ama liinta wuxuu rabaa marka anu marka kamaamul ahaan aqoon uma lihin ninkaan beerta sila aqoon uma leh
beeralayda ayaa nuucyada cayayaanka ee beerahooda cunaya ku sheegay magacyadooda boodboode ballanbaalis loojiste iyo tuugsato cayayaankan ayay qaarkii sheegeen in marka ay ku dagaan dalagga ay ku reebaan tixre beeralaydan ayaa waraabka beerahooda u isticmaala ceelal matooro ah beerahan ayaa ku fadhiya dhul dhan hal kilomitir meelaha dalagyada ay ka asiibaan cayayaanka ayaa ah caleenta iyo fiidda hore oo ah halka dalagga ay ka dhalaan liibaan siciid siyeed oo cabirka dhulka beertiisu ay tahay saddex boqol oo mitir oo isku wareega ayaa ka mid a dadka uu ka khasaaray wax soo saarka bishii labaad ayuu filayay inuu goosto balse rajadiisu waxay baaba'day markii cayayaanku uu saameeyey bishii disembar ayuu ku maalgeliyey lacag dhan kun iyo laba boqol oo dollar oo lix boqol oo ka mid ah uu deyntay degmada hobyo iyo tuulooyinka hoostaga sida wisil iyo ceelguula ayuu bishii disembar ee sanadkii hore u suuqgeeyey dalagii uu beertay waxaana uu faa-iiday lacag dhan lix boqol iyo siddeetan dollar sida uu sheegay liibaan horaanta bisha maaj ayuu ku haminayay inuu iibgeeyo dalagyadii u baxay ee cayayaanku uu cunay oo u badnaa khudaar sida yaanyada bambanooniga liinta babayga basbaaska iyo qaraha waxaana uu rajeynayay in lacagtii sanadkii hore uu ka helay in u dhigantaama ka badan uu sanadkan ka helo ha yeeshee taasi uma suuro gelin ma waa rajeynaynay dalag weyn baan ka rajeynaynay sida qarahoo kale yaanyadoo kale asalaatadoo kale inaan ka rarno ama yuudiyaal ama iskarooyaal inaa oo deegaamada sida ceeldibir sida hobyo kale sida gobolada degmooyinka mudug oo kale o dhan inaan u rarno baa rajo fiican ka qabna magarat marka lacag badan baa rajeynaya sida kun iyo laba boqol oo kale gabshay lacag u dhigantaa raba inay iga soo baxdo oo kasii badan reebaha saddex biloodka oo kale marka kuu sheego sida yaanyadoo kale asalaatadoo kale basbaaska oo kale bambanooniga oo kale waxaas qarahoo kale digirta oo kale waxaasuu naga cunaa magarat waaweynkana geedaha sanadkiiskaana adugu sida liinta oo kale saytuunka oo kale noocan oo cambaho geedahaas waaweynka oo dalagyadaas waaweynka ayagana uu naga cunaa way saameysaa intii kale iyo wixaas kale isticmaalaa laakiin qoysaan way saameyso oo dhaqaale burbur hoosa yimin magarad ha xilli jiilaala lagu jiraa marka deynta waa ku qabsanana wax sii deynto oo dadka ehlada iyo carrada iyo kula dhawaaqo kulli meel kastana hadda sidoo kale wax ugu rabnaa magarad qoyska liibaan oo ka kooban sagaal qof hadda noloshooda waxay ku tiirsan tahay raashin deen ah oo uu ka qaato dukaamo ku yaala deegaankiisa oo uu iska bixin doono marka uu helo lacag kharash badan baa gashay dukaamo islaameed baa deen ka soo qaaday miro iyo biyo lagu waraabshay iyo waxyaalahaasoo badan baa galay magarad kharash badan baa galay kharash labadan bilood adugu matoor baa u gaari jiray laakiin waa ku waraabi jiray nin shaqaalaha waa ka shaqayn jiray qoliyo iyo matoor iyo beerta saliin waa geliyey waxyaalo badan miro waa usoo galay abuura oo lagu abuuro magarad sadex biloo hore lacagtaas wax waa soo deyntay wax dad baa igu tabarucaaday waxba meel baa ka keena magarad caawino dad baa meelaha qaraabaha iyo ehelaa dad baa wax igu caawiye magarad dalagaas kuwa waa saddex bilood kuwana waa geedaha waaweyn sida liinta oo kale sida cambaha oo kale sida babayga oo kale waxyaalahaas waa geeda waaweyn moos oo kale kuwa waa saddex bilood sida yaanyada oo kale sida asalaatada oo kale adugu babanooniga kabsar caleenta basbaaska waxyaala nocaas oo kale wey magarad beeralayda cayayaanka saameynta xilligan uu ku hayo ayaa bartamihii bishii sebteembar ee sanadkii hore ka faa'iidaystay dalagyo kala duwan oo uga soo go-ay beerahooda kuwaas oo ay u suuq geeyeen magaalooyinka hobyo iyo wasil waxaa ka mid ah dadkaasi abshir cabdi gabre oo bishii febraayo uu khasaare u geystay cayayaanku abshir oo ah aabaha qoyska kooban toddoba qof ayaa isku dayay inuu la dagaalamo cayayaanka kadib markii uu daawo kasoo iibsaday magaalada gaalkacyo oo uu ku boofiyey balse waxba kama tarin cayayaanka abshir cabdi oo beertiisu ay tahay laba boqol iyo konton mitir ayuu cayayaanku galay waxaana u beernaa yaanyo bambanooni liin kabsar babaay basbaas iyo qaar kale maadaama dhaqaalihii uu haystay tacabka beertiisa uu geliyey wuxuu raashinka ka helaa qoys ehelkiisa ah si uu nolosha qoyskiisa u maareeyo laan buu ku kaasheeyaa laan kale ku kaasheeyaa laan kale geedkii shan meelood uga kaasheeya ma garan kayaasna waxay isku bedelayaa taxiri bahla oo cadcada oo sida taxirigii oo kaleeta yar yar oo dhashay ah waa soconaya geedkaas marka laantaas waa soconaysaa waa soconaysaa qalayl nagu ka dhiga qalayl naga oo qalashay oo talaftay xabad hal geeda oo maanta arijo ka qabana kuma jira ma garan waana badbaadi waayey raashin bur bariisiyo sonkor leh ayuu ka helaa qoysas qaraabadiisa ah oo degan deegaankiisa iyo qaar kale oo degan gaalkacyo kuwaas oo raashinka usoo saara gawaarida marka uu ka codsado waxa uu ii sheegay in labadii bilood ee u dambeysay uu beertiisa geliyey lacag gaaraysa afar boqol oo dollar taas oo khasaartay markii uu cunay cayayaanka beertiisa oo ku jirtay xilligii u dhowaa in dalaga laga goosto ilaa loo helo bahalkaas cayayaanka daawo loo helo waan waan iska daalayo hadda xari maayo laakiin wax rajaawe rajadii kuma fiicna wixii haddii waxa surooda ilaahay bahalkaas ilaahay waa naga rari karaa ilaahay naga raraa surowda in daawo ilaahay noo keenaa surowda waxaan leeyahay horta hay-adaha ku shaqada leh daawooyinka iyo dhirta daaweynteeda waxaan ka codsaynaa inay ilaaba ilaaba hadday daawo noo heli karaan naga soo gaarsiiyaan meeshaas cayayaankaas cadowgaa na helay jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa uu mahadsan yahay jibriil haatanna kusoo dhowaada codadkii dadweynaha muxiidiin rooble ayaa kala sheekaysanaya cabdixamiid cabdicasiis oo haatan labadaba stuudiyaha ila fadhiya waa mahadsan tahay maxamed cabdiqaadir socdaalow bal waxaa ila fadhiya cabdixamiid cabdicasiis oo indhaha ku hayay fariimaha kala duwan ee ay dadku inoo soo duubayeen ee ay ku duubayeen nambarka gaaban ee bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban cabdixamiid soo dhawow dadku maxay ka hadlayeen maanta aad baad umahadsantaha muxiidiin dhegeystayaasha fariimo kala duwan oo waxyaabo kala duwan ku saabsan ayay noo soo duubayeen weliba waxay ka hadlayaan kulaalka jiilaalka biila-aanta haraadka iyo dhibaatooyinka abaaraha iyo ka dhashay waxyaabaha ha waxaa kaloo jiray dad noo soo duubaya roobab yaryar oo meelo kala duwan waddanka ka da-ay roobabaa badnayn ha waxaa kaloo jiray gabar ayadan noo soo duubtay fariin ku saabsan tix ay tarisay oo ku saabsan qodbasarada guri qodbasarada waa tahay marka maxay ka leedahay qodbasirada halkeese kasoo duubtay gabadha
gabadha meesha kasoo duubta nooma sheegin laakiin waxaa la yidhahdaa samsam yuusuf bal aan dhegeysano qudbisareed baan galo ho waan ku qiima jaabay qudbasireed baan galo ho waan ku qiima jaabay waxaan sagaal bilood baan qarsho hoosaa ka yiima gaadin sagaal bilood baan qarsho hoosaa ka yiima gaadin waxaan fiiranay foor midil guri filaa waxaan fiiranay filaa fiidiyo dhexyaal waxaan fiilanay filaa taagan iyo wareeg waxaase leeyay xariis cashar iir dhaxtaan allaa cajabay ciyaal siyaan way mahadsan tahay taas waxay ahayd samsam yuusuf oo ka mid a dhegaystayaasheenna cabdixamiid maxay kaloo dadku ka hadlayeen
waxaa kaloo jiray dad xooldhaqato ah oo saameeyey biila-aantii iyo abaarihii ayaa saameysay marka waxaa jiray dhegeysta naga soo wacay burco oo noo sheegay in xoolihii ay iibinayeen ay saameynta ku yeelatay yani saameyn waxaa ku yeeshay abaarihii xoolahoodii marka sicirkii xoolihii baa kor u kacay waxaa dhacday maantay in ay qiimaha kor u kacaan oo suuqina ay xoolo yar la keenay burco balka dhegeystaha magaciisi bal inoo sheeg dhegeystahaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan xuseen faarax oo burco kasoo duubay bal qiimaha xoolaha maanta ay ka joogaan suuqa burco iyo saameyntii abaaruhu ay ay ku yeelatay xoolaha bal aynu dhegeysano dhegeystaha codkiisa magacaygana waxaa la yaab cabdiraxmaan xuseen faarax waxaan ku noolahay magaalada burco gobolka togdheer xoolahaas waa jabeen abaarsadeen xoolahaas waxay cunaan iyo waxa kale too dhan ma haystaan walay ka tahay waxay cunayaan iyo waxa kaleo dhan saakan xoolihii waa la waayay jamhuuriyadda somaliland gobolada dalka oo dhan waa la wada hadda waxay lahaan xoolo waayadii saaka seelida seelidii waxay marayaan xoolihii saaka magaalada burco ee gobolka togdheer waxay marayaan seelida saaka waxay maraysaa waxay maraysaa maryan buu neefku isu istaagay maryan buu isku istaagay geelina wuxuu isku istaagay mar sideed malyan isku istaagay laakiin sidee lo-diina kasii daraniyana waxay isku istaagtay dhowr malyan bay lababa haye lo-diina iyana xoolahaas abaartii baa damiyey jamhuuriyadda somaliland ee la sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo lix iyo tobanka ee ku ku baadsatay abaar xoogle ayaa ku baadsatay xoolo xoolihii oo dhabaabisay beriga abaartaas abaar xun bay ahayd beriga oo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ay dhacday aad buu umahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen faarax ayuu ahaa dhegaystayaasheenna burco ku sugan ayuuna ka mid yahay wuxuuna inoo soo duubay fariinta uga hadlayay saameynta abaaruhu ay ku yeelatay xoolihii iibkoodii iyo in suuqiiba xoolaha meelaha qaarkood laga waayay sida uu inoo sheegay cabdixamiid waxaa jiray dad ka hadlayay barakac meelo badan ka dhacaya oo dadku abaare ay kasoo barakacayaan oo haraadku ay kasoo barakacayaan oo xoolo dhaqatadii ay magaalooyinka soo gelayaan arrintaa maxay dadku ka leeyihiin dhegeystayaashu dhegeystahaas saciid saalax ayaa waxaa nagu soo wacay cabadwaaq galguduud wuxuu noo sheegay in ay dad badan kasoo barakacayaan kaxandaale iyo meelo kala duwan galguduud marka dadkaas inta badan waxay kasoo barkacayaan xaala- xaalado bini'aadanimo ama biyo la-aan ama cunto yari ama n dhibaatooyin kale marka waxay kusoo birayaan n xeryaa barakaca ah ee degmada caabuqod caabud waa ku yaal Caabudwaaq.
cabdixamiid waxaa jiray dhegeysto kale eh, oo magaciisii muxuu ahaa wuxuu ka hadlayey arrimaha eh, waxyaabaha uu ka faa'iiday eh, ergo iyo sida barnaamijyadeedu ay ay wax ugu soo kordhiyeen ama wax uga bedeleen eh, iyo barnaamijyada uu xiiseeyey dhegeystaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi n wuxuu noo sheegay waxyaabaha kala duwan iyo barnaamijyada uu ka faa'iido ergo n aad buu umahadsan yahay wuxuu noo sheegay n barnaamijyada kala duwan n riwaayadooyinka n barnaamijyada toddobaadlaha waxyaabaha kala iyo duwan uu ka warbixinada faa'iido.
iyo erge uu uu ka dhageystay Mhm, waxyaaba uu ka iyo- faa'iiday waa tahay bal aynu dhegeysano markaa dhegeystaha oo noqonaya kii ugu dambeeyey bal da- eh, codka dhegeystaha aynu dhegeysano asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu redio ergo waan idin salaamay magacaygu waa cabdiraxmaan cabdilaahi ku sugan magaalada yufle Een, haddaan rayigeyga ka dhiibto barnaamijka redio ergo ah ee ka baxa idaacadda ergo waayo wax badan oo ergo aan ku taageero ay soo daysadaysa sida barnaamijka gogaad sida barnaamijka tahriibka sida barnaamijka caafimaadka sida barnaamijka sixirka sarifka xoolaha suuqyada xoolaha sayladaha xoolaha sida maxay tahay riwaayada amal aada baan u taageeraa riwaayada amal wuu mahadsan yahay eh, dhegeystaha cabdiraxmaan cabdulaahi wuxuuna ka hadlayey eh, barnaamijyada iyo warbixinada uu ka dhegeysto radio ergo iyo kuwa uu xiiseeyo wa- wuxuuna ugu dambeeyey bal eh, qaybteenii falanqaynta cododka dadweynaha ama dhegeystayaasha cabdixamiid cabdicasiis ayaana ila falanqaynaya wuuna mahadsan yahay bal markaan aan dib idinkuga celiyo maxamed cabdiqaadir socdaal iyo qaybaheenii kale ee idaacaddeenna maanta
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan redio ergo haatanna ku soo dhowaada sheekadii amal qaybteedii shanaadda
maxaysan geen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyne wada ogaada
ku soo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta shanaad ee sheekada amal
waa subax kale amal iyo liibaan oo u socda dugsiga ayaa waxay arkeen saaxiibkood daahir oo ag taagan miis lagu gado cuntooyin aan daboolnayn oo aan nadiif ahayn tuqsiguna uu dul heehaabayo
liibaan iyo amaley kaalaya kaalaya cunnadan gata abbaaya balee soo bax halkan cuntadaas soo gado leh waryaahay dhinacaas ha u leexanne soo soco abbaayo maxaa rabaa inaa cuntadaas soo gato ogow haddaad imaqli weydo waxaa kuu sheegaya macallimiinta iyo hooyo iyo aabbo abbaaya ani maxaa lagu diidaa daayir buu soo gadanaya war hooy wax maqal meeqa mar bay macallimiintana dhaheen ka digtoonaada cuntooyinka jidka yaallo ee aan nadiifka ahayn ani ma ku ogolaanaynaa cuntida cuntadaas aniga hadda macallin miyaa ii jeedo amaley maxaa ugu diidaysaa ma loo baahna inuu ku arko macallinka mar walba waa inaan qaadataa wixii laguu sheegay xataa haduusan macallinka ku arkaynin
marka ay fasalka yimaadaan waxay amal uga warramaysaa macallin batuulo wixii ay ku soo arkeen waddada iyo in daahir uu gatay cunto aan nadiif ahayn oo uu cunay haddana qaar uu ku sito boorsadiisa bugaagta intee baan ka dignay oo u sheegnay ardaydan dhammaantood inay ka digtoonaadaan waxyaabaha waddooyinka lagu gado ee aan nadiifka ahayn wax badan baa noo sheegtay macallin waryaa daahir istaag ma jirtaa inaad saakay soo gadatay cunto aan nadiif ahayn waxba ha een eenlayn ma jirtaa haa mise maya macallin been bay sheegayaan yaa been sheegaa daahiro soo adi saaka cunto jidka kama iibsan macalin weli wuxuu ku sitaa boorsada ee ka eg daahir halkaan kaalay macalin cafi mar dambe uma noqonayi horta halkaan kaalay fur boorsadaada bal erg waxa ka buuxa waxaanoo dhan soo adiga ma soo gadanin ayaga bakhaar baan ka siiyey liibaan baa xoogaa ka siiyey maalin waa beentiis weedii amalata way la socotay maya waxba kama qaadan aniga u diiday macalin ma ogtihiin waxyaabaha ka dhasha cuntooyinka dariiqyada lagu gado oo caafimaad darada ah haa macalin wax badan baa nooga sheegtay macalimad batuulo waxay markaas bilaabaysaa mar kale in ay ka hadasho fayadhoorka iyo cuntooyinka aan nadiifka ahayn iyo waxa ka dhasha oo cudurro ah sida shubanka iyo hunqaacada macallimaddu dabadeed waxa ay ka warramaysaa siyaabaha looga hortago laguna daweeyo cudurrada caynkaa ah ee ka dhasha nadaafad darrida iyo bulaacadaha biyaha wasaqaysan iyo gacmaha oo aan layska dhaqin ka hor inta aan cuntada la cunin iyo marka musqusha laga soo baxo
ardayay waxaan idinkaaga waramayaa xanuunada ka dhasha cuntooyinka aan nadiifka ahayn iyo waxyaabaha kale oo la xiriira ma garateen haa macalin waan garane xanuunada khatarta ah waxa ugu horeeya shuban biyoodka macalin maxaa keena shuman biyoodka dhagihiina fura si aad uga taxadirtaan waayay macalin ardayay bakteriyada keenta shuban biyoodka waxay soo raacdaa cunnada iyo biyaha wasaqaysan kuwaasoo ka yimaada saxarada ama mataga qofka xanuunka qaba waan garane macalin maadaama aan hadda ka hor sheegay yaa ii sheegi kara meelaha ugu badan ee laga qaado macalin ani haya ammaal meelaha bulshadu biyaha ka isticmaalaan sida barkadaha ceelasha balyada iyo meelaha la midka ah si fiican u sabciya u sabciya yaa kaloo ku daraaya aniga macalin haya liibaan biyaha fadhiista waddooyinka wakhtiyada roobab maasha allah u sabciya yaa kaloo ku daraaya oo darsigeennii hore xasuusta aniga macalin haye adiga codkaaga kor u qaad haye cuntooyinka daariiqyada lagu iibiyo ama cunto kasta oo aan si fiican loo dayactirin heer sare u sabciya yaa markaan ku daraayo wax dheeri ah aniga macalin anaa ku daraayo haye amal qudaarta ka baxda meelaha wasaqaysan heer sare u sabciya haddaba cashirkeenna waxaan ku soo gabagabeynayaa calaamadaha shuban biyoodka xanuunkani wuxuu ku soo ifbaxaa ugu yaraan dhowr saacadood ugu badnaana shan maalmood iyada oo ay calaamaduhu iska yar yihiin dad badan oo xanuunkan qaba calaamadahan kama soo muuqdaan oo way u qarsoon yihiin macalin sida looga hortay karaa shiman biyoodka sax waa su'aal aad u fiican waxaa la iskaga ilaalin karaa iyadoo la karkariyo biyaha muddo saddex daqiiqo ah ama in lagu daweeyo daawada biyaha sifaysa biyaha la nadiifinayo waa kuwa loo adeegsado cabitaan cunto karis caday fool dhaqasho iyo gacmo dhaqasho sidoo kale biyaha la daaweynayo waxaa ka mid ah kuwa qudaarta lagu dhaqo iyo dabcan kuwa lagu nadiifiyo weelka cuntada lagu ridanayo intaas ma garateen haa macalin garanay waxa kale oo loo baahan yahay in laga dheeraado cunnooyinka ceeriinka ah sida qudradda iyo cuntooyinka aan galka laga dhilin caanaha aan la karkarin hilibka aan dabka sare lagu karin kalluunka laga soo saaro harooyinka ama baliyada waaweyn ee laga cabsi qabo inay ku jiraan biyo wasaqaysan waxaa iyana muhiim ah in gacmaha si joogto ah loo dhaqo nadaafaddana lagu dadaalo waxaan rajaynayaa ardayay in arrimahaas ay idiin cad yihiin haa macalin haddaba ardayay waa inaad fariintan gaarsiisaan carruurta kale daahirow adiguna mar dambe fasalka ha noogu keenin cuntooyinka dariiqyada lagu iibiyo ardayay sidaas ma u fahanteen haa macalin
markii habeenkii la gaaray ayaa waxaa la soo garaacayaa albaabka guriga qoyska amal qof degdegsan baa xoog u soo garaacaya oo ku celcelinaya fura albaabka naga fura waxaa hurdada ka soo boodaya amal oo qolkeeda gaarka ah hurda waxay amal ku soo cararaysaa qolka ay hurdaan aabbaheed iyo hooyadeed aabbaheed ayaa isaguna hurdada ka soo boodaya oo albaabka ka furaya amal amaaley aabbe maxaa kugu dhacay oo aad goortan la soo jeeddaa miyaad seexan weyde waa xilli dambe maya maya aabe aniga maaha ee albaabka hore baa la qarqaraacayaa qof degdegsan baa la iga fura ma albaabka horea xilligan la garaacaya aabbe muxuu ahaa ruuxa xilligan garaacaya albaabka hore malaa waad moodday aabbe cidma garaacayso haa waa albaabka hore aabe bal sugo aabbe anaa eegayo ka furayo hadduu qof taagan yaho garaacaya waayo war waayo war ma waa kuma qofa xilligan u garaacaya albaabka acuudu billaah warya waa kuma waa dahabo gabadhii dariskiinna ahayd ee daahir hooyadii ahayd haye walaale soo gudub bal soo gal bismillaahi warsan sheeg maxaa xilligan ku soo guuraysiiyey faaraxoo walaal wiilkii daahir ah ayaa caawa mataga shuban la soo booday aad buu u fuuq baxayaa bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim war wacan maad sheegin war wacan maad sheegin bal soo gal soo gal maxaa tidhi walaalo waa sidaayoo gacan baan kaaga baahnahay waxa awooddayda ee kalaankayga waan kula garab taaganahay waan kula garab taaganahay bismi illaahi ilaahay noo sahal ilaahu noo sahal ilaahu nanka caafi guriga wax aan daawooyin ma yaalin wax daawooyina weliba oo aaris ma taallay guriga guriga oo aaris ma kuu taallay maye waa maxay oo aaristo oo oo aaris ma garaysi miyaa dahabo walaa xawla walaa quwata oo aarisu waa daawo fiicano xanuunkaada ka sheekaynaysa carruurta ku dhaca ee shubanka ah oo habeenbarka la soo kacay baa la siiyaayo goor kastuu ku dhaca waa la siiyaayo qofka jidhkiisa nafaqada hoos u dhacaysay soo celisaa xanuunkaana gaar bay u tahay kaalmaati weyn weyn weyn oo saa'ida bay u qabataa oo iminka xaggee ka keenaa daawada hawalwelin waa goor dambe xilli dambe aad noo timid waa habeenbar dadka badankiisi way hurdaan laakiin hore baan uga taxadaray guriga wey noo taallaa mid annaga nugu filan iyo midaan dadka ugu talagalay inaanu sii siinaba marka qayb baan ku siinaya haddii in yar isug allow kuu gargaar aad baad u mahadsan tahay walaalo daawadahoo weliba waxaan ku tusayaa sida loo qiyaaso ama qiyaasta biyaha loogu daro waa yahay waad mahadsan tahay walaalo itus budada ku jirta baakadan ku shub weel nadiifa kuna dar biyo nadiifa oo hal litira yaysan kaa biya dhicin oo biyahagu waa inay noqdaan biyaha litira oo qiyaasaysan sidaa markaa ugu qas wiilkana saa ku sii allow kuu gargaar aad baad u mahadsan tahay waadna caawisay walaalo waa isku leenahay daris baynu nahay soomaali baanu nahay xuquuqda waa la isku leeyahay wanaagsan iyo in wax la siisiyo ajirra waa laga helaa waadna mahadsantaha wiilkana ilaahay caafiya waa carruurtooda kale ileen waa yahay
waxaad maqashay qaybtii shanaad ee sheekada amal oo uu idiin soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi qaybta lixaad ee sheekada waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan waxaad inoogu soo duubi kartaa taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah labo eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxaan cilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe idaacadeenna waxaa toddobaadkii koowaad ee ka socda garowe qaliimo faruuryaha loogu hagaajinayo dadka faruuran iyo kuwa dhabxanaga ka buga qalliinkan oo lacag la-aan ah waxa uu socon doonaa ilaa iyo jimcaha dambe waxaa ilaa iyo haatan lagu daweeyey toddobaatan qof oo carruur iyo dad waaweyn isugu jira agaasimaha hay-adda gargaarka caafimaadka ka shaqaysa ee somkeya ee qalliinkan fulinaysa maxamed cabdulaahi cabdi ayaa raadiyo ergo u sheegay in qaliimada noocan aan laga helin dalka islamarkaana dadka faruuran dhib iyo takoor la kulmaan waxa uu garoowe ugu waramay wariyaha raadiyo ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji
qaliinkanu sidiisaba waa qaliinka loogu talagalay dadka faruuran iyo dadka dhabxanagu furan yahay muddo aan labaatan casho ku sinayn inaan diiwaan gelinay oo helnay ilaa laba boqol oo qof tiro ah marka waa dadka noocaas meelaha ay ka imanayaan waa xaggee waa dad soomaaliyeed waxay ka imaaneen gobol walba soomaaliya waxay ka imaaneen xamar waxay ka imaaneen kismaayo iyo koonfurta soomaaliya waxay ka imaaneen waqooyiga iyo somaliland bowrame meelo badan waxay ka imaaneen sidoo kale xuduudda dalalka dariska ah sida ethiopia oo eh, runtii ay ka yimaadeen bukaan fara badan En, haddii aad faahfaahin ka bixisid maxaad ku doorateen haddii aad tihiin somkeer in aad xoogga saartaan dadka faruuran ee xanuunada tan en, dhabxanaga la xiriira qaba Een, waa sax eh, waxaan ku dooranay hal qodob oo ahaa dadkan waa dad la nool eh, takoor waa dad cudud ku nool waa dad een, runtii dadka noo yimi waxaa ku jira gabdho eh, dhalinyaro ah oo mustaqbal doon ah oo haddana aan aan guur samayn karin oo dhibaatada arrinta ay ka haysato sidoo kale een, ca- ilmo yar yar oo aan iskuulkii waxbarashadii iyo wixii oo dhan ka haray een, taasaa markaan ugu kaliftay inaan xooga saarno dadka noocaas oo aan isniri iyo dadkaas waddada ugu baahida badan aad u faa'iideyn kartaa bal qaybaha ay ka kooban yihiin haddii aad sharaxaad ka siisid dhegeystayaasha eerku dadkan waxay isugu jiraan eh, dumar caruur eh, muxuu ahaa dad waaweyn eh, waxaa ku jira ilmo yaroo saga saddex bilood iyo toban casho jira waxaa ku jira qof weyn oo lixdan iyo shan sano jira qaybaha kala duwan bay isugu jiraan waxaan kuugu darayaa intaas barnaamijka iyagu ma aha keliya in qalin la sameeyo barnaamijkii sidoo kale waxaa waa in dhakhaatiir soomaaliya la tababaro oo beri kamaan dhakhaatiirtaas oo ay noqdaan dhakhaatiirta bedel lahaa maalinba dhakhaatiirta ajnabiga oo dalka la keenayo oo annaga ay kharash fara badan iyo hawl badan iyo nagaga baxdo oo ammaankooda ka feker wax walba ka feker ayay runtii culays nagu tahay marka dhakhaatiir soomaaliyeed baa noqon doona oo la wareegi doona shaqadan isla sanadkan haddii lahaa idmo waatay ee dhakhaatiirtaas marka ma idinkaa diyaaranaya dhakhaatiirtan waxaa ka codsanaa wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka magaalada garowe inay soo diyaariyaan oo soo qorsheeyaan dhakhaatiirta ka qaybgelaysa waxaan tababaraynaa sanadkan saddex dhakhtar oo dhakhaatiir qaliina markii horeba ahaa oo haddana eh, qaliin specialista u gudbaya iyo eh, laba suuxiye iyo laba kalkaaliye oo ka shaqayn doona qeybta operation roomka imise qaliinadani qaadan doonaan Een, qaliimadan waxay soconayaan shan iyo toban casho xiriira waxaana fulinaya lix iyo toban dhakhtar insha allah waxaan rajeynaya shan iyo tobanka casho si guula inay noogu dhammaadaan waxaa jiri doona sidoo kale kiisas yaryar oo aad u adag oo dalkan wax lagaga qaban karin oo aan rajeynayno insha allahu tacaala inaan een, aan aan aan ayagana ku caawino dadka oo aysan ahayn eh, dadka faruran keliya oo maxay yihiin kiisaskaasi kiisaska waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad eh, xabadi ku dhacday oo qawlalka iyo intaasoo dhan ay maqan tahay dadkaasoo kale inaan iyagana sidoo kale eh, la xiriiro iyo eh, dad gubtay oo kale oo mataqaana iyagana aan isleenahay een, qaliimo waa loo samayn karaa oo arrimaha noocaas oo kale ah laakiin xoog waxaan saaraynaa een, boqolkiiba boqol hawsha u nimi waatay dhakhaatiirta fulinaya marka waa dhakhaatiir idinka en, idinka tirsan miya Eh, dhakhaatiirtan eh, waxaa naga caawisay hay-adda jarmalka oo micnihii naga caawisana barnaamijkan fulino ayaa nagu xirtay waana dhakhaatiirta u qaabilsan iyaga east africa iyagaa noo gartay inay nagu daraan dhakhaatiirta oo nala fuliyaan hawshaas marka dhakhaatiirtan waxaa la yidhahdaa help a child face tomorrow waxayna ka yimaadaan dalka kenya waatay ee, waxaa jirtay en, ee, arrin ahayd in da- da- dadka hadda daaweynta loo bilaabayo ay baaritaano kala mareen En, marka ma adeegyo kale oo aad bixinayseen baa jiray Eh, waa mahadsan tahay runtii qofka intaan qaliin lagu sameyn wax ka hore in la baaro waxaa dhici karta qofku inuu eh, cudurrada qaarkood positive yahay Eh, haddii qaliin la iska geliyana uu dhibaato uu ku keeni karo bukaanadii kale sidoo kale inuu bukaanku uu nafaqa daran yahay ama uu xanuunsan yahay aan qaliin geli karin marka waxaan hubinaynaa marka koowaad inaan baaritaan dhammaystiran ku samayno taasna waxaa mas-uuliyaddeeda qaatay oo la wareegay isbitaal garowe oo runtii xoog iyo hawl badan ay ka gashay ma ma lacag aad ka qaadayseen baa jira dadka en, ee, bukaanada ah ee baaritaanadan aad u suubinaysaan iyo iyo daaweyntan iyo qaliimada intaba waxaa aad u farxada inaan kula wadaago in aysan jirin wax lacag ah oo laga qaadayo dhakhaatiirta walaalaheena kenya nooga yimi waxay ku shaqaynaya si tabaruca annaga waxaan ku shaqaynaa si tabaruca isbitaalka shaqaalihiisa oo dhan waxay ku shaqaynaya si tabaruca dadku waxay heli doonaan service tabaruca oo aan lacag laga qaadin hawsha aan qabanaynona wax lacaga haba yaraatee qof bukaana kaga bixi mayso taanada een, waxaan qorsheynay in aan eh, aysan ku bixin wax lacaga iyagana sidoo kale eh, waxaase jirta in een, eh, isbitaalku uu qorsheeyey in laga qaado khidmad yar oo maadaama aan isticmaalayno qalabkii iyo dawadii iyo alaabtii baaritaanka oo isbitaalka aan isticmaalayno isbitaalku wuxuu qorsheeyey in een, wax yaroo do- dhowr doolara in laga qaado dadka si micnihii een, qalabkii dib isbitaalka intaan dee qalabkii dhan ka qaadano aana uga tegin dib loogu gudo isbitaalka qalabkiisii
waxaad kaloo jirtay oo galabta aad sheegtay in agab isbitaalka aad ku rakibteen uu jiro si qalimadatan loogu fuliyo muxuu yahay agabkaas horey miyuusan u wel dhakhaatiirtanu marka aan eh, keenayna dalka ka hor waxaan keenay dhakhaatiir kormeer ah oo laba ah labada dhakhaatiiroo kormeerka waxay kormeereen in isbitaalku markuu waras ka bixi karo qaliimo laba boqol oo qof ah inuu fuliyo dhakhaatiirtaas waxay fiiriyeen qalabka isbitaalka iyo qaybta qaliinka waxay ogaadeen in wax fara badan ay ka dhiman yihiin isbitaalka sidoo kale wax badan ay yaalaan waxaa kaloo jira mashiino fara badan oo isbitaalka yaala oo haddii dib looga shaqaysiiyo shaqayn lahaa marka waxyaalaha guusha oan gaalnay waxaa ka mid ah dhowr iyo toban mashiin oo mashiinadii fadhiyay isbitaalka ah inay maanta shaqaynayaan oo injineeradii dhakhaatiirta la socday ay hagaajiyeen sidoo kale insha allah haddii lahayd markuu mashiinkan ama hawshan dhammaato isbitaalka qaybta qaliinka oo qalabayn doonaa Een, jaaliyadda puntland ee jarmalka ayaa barnaamijka kan soo dhiraandhiriyey labada kun iyo lix iyo tobankii Een, maxay marka hore ujeeddadiinu ahayd ujeeddadii hore waxay ahayd tan ugu muhiimsan oo ahaa in la helo dhakhaatiir soomaaliyeed sababta ma jiro hal dhakhtar oo soomaaliyeed oo hawshaa qaban kara ama waaba yar yahayba marka waxaan go'aansanay in la helo dhakhaatiir soomaaliyeed oo xidmahada qaban karta dalkeena eh, dadkeena u fulin karta hawsha intaa leeg hadda waxaan tababaraynaa saa markii horeba sheegay dhakhaatiir waxay ka qaybgeli doonaan labada boqol oo qalliinka ah dhakhaatiirta waxaa soo xulay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa isbitaalka iyagaa qorsheeyey dhakhaatiirta ka qaybgeli doonta annagaa bixin doona wax walbo insha allah hawshaa ku bixi doona haddii lahaayeenmo dalka uga faa'iidayn doona
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa muwjadda efemta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan ku saabsan naasnuujinta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay carruurta
nabad dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka raadiyaha toddobaadkan waxaa marti ku ah ditoreyso hodan axmed cali oo iyadu ku takhasustay cudurada haweenka wuxuu barnaamijkani ku saabsan yahay naasnuujinta iyo muhiimadda ay u leedahay hooyada iyo caruurtaba waana tan i kusoo dhowaada caanaha naaska in la siiyo hooyada faa'iido ku qabto cunuga oo ku qabaa reerkana oo ku qabaa faa'iidada aada u ballaaran tahay oo naasnuujinta waxaa waaye ciwaan aada u baaxad weyn cunuga naaska wuxuu ka helaa vitamiinis badan difaac badan oo jirkiisa ka maqan mana ahan cunuga ilaa laba sano in wax- waxaa la dhali jira exclusive breast feeding oo ah cunugan intaan labadan sano ma biyo xataa ma in la siiyo ma ah oo naaska asaa wuxuu ka kooban yahay biyo nafaqo iyo dufanbo asaa leh asagaa cunuga ku filan ilaaha u soo sameeyey ma ahan hooyooyinka ma ka dhaadhacayso marnaba inay intee midda ugu roona lix bil markay waday ka joojinay oo ma- dambarkoo kale waxa ugu muhiimsan oo cunuga nafaqooyinkiisa i g g i g ay ku jiraan waa dambarka cunug markii la siiyo kale jirkiisa difaac ma lahan wixii difaac uu ka helaya naaskay ku jiraan hooyinka waxay dhahaan dambarka waa la daadiyaa xoolaha ka daadin jirnay ma ahan in cunuga la siiyo tusaale cunuga markaa naaska bas siinaysid oo hooyadiiba lasoo wacyigeliyey dadka guriga kula jooga ama maamooyinkii hore aaba ka yeelayninba gabadha inay naaska cunuga siiso waxay leeyihiin naaska ilmaha waa gubaa ma ahan ah, adaa kusoo siin jiray ma marka qaar waxay dhahayaan adigaa masaasad ku siin jiray oo wax walba ku siiyey weligaana ma aadan xanuunsan waxaas ah, soo akhrisateen wax jira maahan sii gabadha waxaa laga yaabaa haddee xataa wixii soo fahamtay inay ku- kusii adkeysan weyso marka wacyigelinta waxaawaa in lasii ballaariyo maamooyinkii hore laga soo bilaabo ilaa hadda gabdhaha dhalaaya hooyada laftirkeeda markii cunugeeda ay naaska siiso waxaa ka dhex abuurmaya cunugii hooyada jeceyl naxariis hooyada laftirkeeda caanihii naaskeeda ku hakan lahaa oo dhib u keeni lahaa way ka baxayaan hooyada laftirkeeda waxaa meeshaas ka imaanaya in ilmihii ay u kala dheeraadaan haddii naaskii ay u siiso sidii saxneed oo loogu talagalay tusaale ahaan way jiraan hooyooyin iyadoo cunugii nuujinayo haddana uur qaado taas ma ahan inaas nuujinta aysan uurka celineyn ee waxaa qaldamay qaabkay u siinaayeen waxaa loo baahan yahay afar iyo labaatankii saac sideed mar in hooyada ay siiso caanaha sideedaas mar ma ahan sideed maroo isku xigto oo subaxi ah sideed maroo habeenkii ah ma ahan waxaa la rabaa saddex saac walbo inay hal mar ay siiso haddii saddex saac afar min saddex afar labaatanka saac loo kala qaado sideed maray noqonee saddex saac walba hal mar laba mar waa ka dhigi kartaa saddex mar aa ka dhigi kartaa laakiin waxaa qasab ay saddex saac walbo inay hal mar ku jirto cunuga naaska uu noogi taas haddee dhacdo hooyadii ayadoon waxyaabo kale oo famil balaanin kale isticmaalin ee uurka ka hortegi kartaa ilaa cunugan oo naaskiisa xilligii loogu talgal cabaayo marka hooyooyinka waxay sameynayaan naaskii cunugii waa siinayaan cunugiioo markaas oo musha ay ka baxdo uur hore ka yeelanaya ma aqbalaysa beri naaska cunuga si fiican usii uur kale ma qaadaysid ilaa naaskan cunuga uu xilligiisa ka cabayo ama nasiibkiisa uu ka helayo
marka waxaa sheegtay in sideed maroo kale hooyada looga baahan yahay in caruurka naaska ay siiso tusaale waxay sameeyeen ama sameeyaan haweenka in caruurka ay dhahaan sideed marsoo looma ogolaa in la siiyo ama nalama dhihin hala siiyo waxaan siinaynaa sideed maroo isku xigta ama in ka badanba kuwaasoo kale maxaa la gudboon
inay waxaa la fahamsiinaa sideedda mar loo baahan yahay ma ahan sideed mar oo subax bes ah ama galabta ama habeenka waa sideed mar oo ku jirto labaatan iyo afartaa saac saddex saac walba inay hal mar siiso waay marka waxay noqonayaa labaiyo tobankan inay afar mar siiso labaiyo tobanka habeenkiina afar mar oo habeenkii haddii maamada ay fiidkii intay siiso ma ahan inay maalintii hadday rabto toban goor maalintu way siin kartaa laakiin saas ma la rabo waxaa la rabaa saddex saac hal mar saddex saac walba hal mar haddii marka saddex saddexdaas saac halkaas mar cunuga uu waayo oo ay noqoto maalintii dhan cunuga inuu naaska afka kula jiro oo iska caawo habeenkii maamada aysan siinin ha ma soconayso in uurka laga hortago waa tahay mowduucaas ku saabsanaa haweenka xilligay uurka leeyihiin ilaa markay soo bilaabaan ilaa cunuga markaan ka gudubno waxaa jira dhibaatooyin badanoo haweenka haysta haba ugu darnaadaane kuwa miiga ku nool oo qaarkood ay gaarto in khatarti kasoo gaartay intay uurka leeyihiin ay u dhintaan marka haweenkaasoo kaleeto maxaa iyagana la gudboon
khatarta hooyada uurka la haysata baadiyaha ugu darnaato laakiin hooyo walba oo uur leh dhibkaas uu haystaa siiba anaga marka teena dhehena hooyo uur yeelatay midda ugu nasiibka dar waa midda ku yeelata soomaaliya sababtoo ah daryeelkii oo yar iyo ayadii oonba raadinin wacyigelin ma haysato haddii ay hesho ma u aragtaba wax hadafa soomaalida maamahayba ka sameeyaan hooyad markay uur yeelato wayba kusii tashanayaan waxay leeyihiin dad filo duug filo gabadhan uur kale cunug noolna way dhali kartaa ayadana waa dhiman kartaa wax ay sii balangareysteen waaybo see uga hortagnaa ma jirto dad filo duug filo in oo fifty fifty tahay waa aamineen waxa waxay noqotayba eeg ee la qabsadeen hooyada uurka leh waxaa looga baahan yahay in xarun caafimaad ay jirto ay ku xiran tahay ama dhaktar dhakhtarkaas wuxuu ka saacidaa hooyadan inay ku dhasho si nabad ah uu la talinaa waxaa waxaa lagu badbaadayo hooyada ay ku badbaadayso ma ahan dhakhtarka haddii uusan la soo socon xaaladeeda bilaawgii final stage waxba ma qaban karo waxa dhan waxa hooyada ay ku badbaadaya wuxuu yahay in hooyadan early decision loo gaaro inay dhali karto inay dhali karin qaabka ay u dhali lahayd la isku diyaariyo xanuunada ay qabto laga warqabo marka ay dhalayso intii uurka lahayd wixii looga baahnaa ma heshay ma helin in rikoor ay leedahay hooyadan oo u diiwaan gashan yahay wixii lasoo gudboonaada intaas dhan
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa